dalada qayriga ee baxrinuur ayaa dugsi qur-aanka hirgelisay mid ka mida kaamka barakacayaasha ee ku yaala duleedka degmada gurceel ee gobolka galgaduud kaasoo ay ku nool yihiin bulsha danyar waxaana hirgelinta xarunta waxbarashada kaamka kasoo qaybgala mas-uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada dowla goboleedka galmudug macalimiin iyo qaar ka mida xibnaha dalada baxrinuur ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mida macalimiinta waxa ayna sheegeen muhiimadda ay leedahay in kaamkan laga hirgeliyo xarun waxbarasho
meeshaan insha allahu tacaalaa aan joogno waxaa lagu dahfurayaa dugsi loo furayo dad u baahan oo meeshaan dugsi la-aan muddana inay ku heyday ayaa loo furayaa dugsigan ardadan aa u jeedaan meeshaan fadhida ayaa waxaa loo dhisay madarasadan meeshaan ku taalla oo insha allah la doonaya inay wax ku bartaan intaas ayaa meeshaan maanta maamuuskeeda iyo iskumaantikooda u yahay ardadan meeshaan isugu timid iyo ninka layidhaha baahiyo ka jira awgeed markii la qiimeeyey kabacdi waxaan u aragnay inuu yahay dugsi qur-aan oo ay u baahan yihiin baahidiisu markaas waxaa la dhisay haddii ilaahay kuusan ogyahay meeshaan oo ah dugsigan qur-aanka ardadaas oo baahiya meeshaan oo ah
waxaan usoo qayb galay markii la ii sheegay ilo dugsiga meeshaan lagu furaa oo ay furaydo madaarista baxar nuur ay furaydo culimmadaa ka soo jeeda baxar nuur ay furaydo markii la ii sheegay waan ka soo qayb galay marka wixii wacdi wixii waanaana culimadii iga horreeyay ayaa sheegtay ilaahay idankiisa anugu haddii marka waqtiguna wuu iska gaaban yahay dugsiga waxaan leenahay midkii barbaara wax laga barta ilaahay ha ka dhigo dhanka kale dadka ku nool kaamka ayaa sheegay inay u baahan yihiin waxbarashada in maadi iyo diiniba laga taageero dugsigan waxa uu baahan yahay deedaan u baahannahay oo waxaan u baahannahay ma artay suuli oo waxaan u baahannahay ma artay in naloo weyneeyo ilmaha ma arta ujeedin intaan inka badanaa ma arta hadda qofku ilaah marka doqeer ula dooni diintaasoo waafajiya marka meesha waxaa ka jirtay waxbarasho la-aana ka jirtay hadeeta maada diin ee tahay deerkii oo bannaanka ma laha ciyaalkii suulo ay galaan oo masqul ay markii dugsiga dhiganayan sii galaan ma haystaan biyo la-aan waa iska jirtaa hal tub baa ku jirto ugu dambeyntii mas-uuliyiin ka socda wasaaradaha waxbarashada dowla goboleedka galmudug iyo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta galmudug ayaa sheegay inay kaalin muhiim ah ka qaadan doonaan sidii bulshada halkaa ku nool waxbarashada looga taageeri lahaa hadda moosada waxay u bilaawday u aasaastay dugsigii waxaan rajaynaynaa insha allah waxbarashada asaasiga ahadoo kale oo iskuulka inaan kusoo dari doono haddii ilaha yidhaahdo oo aan haddii ilaha yidhaahdo u keeni doono macallimiin oo u dhiga iskuulka fahansiiya maadooyinka asaasiga u dhiga oo ardadu ay u baahan yihiin jimcaha iyo khamiistoo kale inta kale qur-aanka ay dhiganayaan laakiin jimcahaas iyo khamiistaas xoogaa uga faa'iideeya fursaddaas kabacdina markii ardadu ay qur-aanka dhammeeyaan si guuda iskuul macad caadiya loogu bedelo ma jirin waa ujeeddaa dugsiga qur-aanka laga aas-aasay dadka mas-uulka ka taha dadkaanu qayb ka yahay insha allahu tacaala haddii ilaa yidhaahdo inaad yacni baahida ka muuqata kaamka ku yaala degmada gurceel ayaa waxaa ku nool caruur badan oo gaartay heerka waxbarashada balse aan weli nasiib u yeelan inay waxbartaan si ay ula mid noqdaan asaagooda